Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulanka wada-tashiga iyo wacyigelinta bulshada ee ku saabsan gogol xaarka geeddi-socodka dhismaha golaha deegaanka. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka, odayaasha dhaqanka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Kismaayo, iyadoo goob-joog ay ka ahaayeen dhammaan howlwadeennada wasaaradda. Kusimaha Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ahna Agaasimaha Waaxda Dowladda Hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Maxamed Cadow Axmed ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
maanta waxaan u madalsannahay barnaamij muhiim ah barnaamijkaasoo ku saabsan waxa loo yaqaano golaha deegaanka maanta waxaan u madalsannahay la tashi bulsho iyo gogol xaar loo gogol xaarayo barnaamijkaas asaga ah oo lagu magacaabo district council formations sidaad ogtihiinba jubbaland waxaan aada uga hooseynaa dhistaanka golaha deegaanka waxay noo dhisneed toddobiyo toban oo degmo oon leenahay jubbaland hal degmaa noo dhisneed ee afmadow ee jubbada hoose taasna mandatekeedii hadda wuu dhammaaday oo mandate hadda ay ku shaqeynayaan tiimkaas ma jiro sidaas daraaddeed waxay la mid yihiin maanta kuwii horay aan lahayn gola deegaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta jubbaland ayadoo wakiil ka ah xukuumadda iyo dowladda jubbalandba ayay waxay garwaaqsatay in la dhiso wakhtigeeda in la joogo golaha deegaanka alxamdulilah shaqooyin badan bay wasaaradda ku guuleystay oo qabatay gogol xaarka degmooyin badan baan ka soo qabanay dhammaanna la doonayo in laga qabto inta la gaari karo markii laga reebo middle jubba ama jubbada dhexe ee afartaas degmo markii laga reebo inta kale ayaa la doonayaa inaan ka sameyno gogol xaarkaas iyo sidoo kale golaha deegaanka sanadkan hadduu ilaaha yiri barnaamijkan oo soco doona muddo toddoba cisho ah ayaa ah mid muhiim ah oo loogu talagalay in gogol xaar uu u noqdo geedi socodka dhismaha golaha deegaanka